barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal hanaanka dowladnimo ee dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ay gumaystayaashu dalka ku soo rogeen ka hor soomaalidu waxay ahayd tolal aan awood qurihii u wada talin hase ahaatee waxay lahaan jirtay xeerar ay ku dhaqanto oo dhinacyada nolosha oo idil dabooli jiray xeerar qaarkood isqoonsiga iyo qardoofooyinka ay ku maarayn jireen oo inta ku xaalaan ay ku nabdi jireen had iyo jeerna aan idin xusuusiyee waxay colaaduhu dhex mari jireen tolalka kolba intooda deriska ah kuwaasoo ku loolami jira ilaha dhaqaale oo ku koobnaa ceesha ay ka cabbaan iyo carshinta ay xoolaha daaqsadaan intaas waxaa soo raaca oo colaaduhu ay ka aloosmi jireen xoolaha ay kala qaadaan oo ragga lihiisoo dhacsigooda ay nafta u huri jireen sidoo kale waxay geeri ka xigi jireen dumarkooda haddii la faraxumeeyo amaba anshaxdarro kale lagula kaco si kastaba ha ahaatee colaadu waliba ugu dambaysta waxay ku dhammaan jirtay in laga xaajoodo oo qolyaha ay dhex martay intay isu soo fadhiistaan ay is-eedaystaan iyada oo qolo waliba ay sheeganayso dhiig iyo dhabbaqo wixii dhinaca kale ay ku tabayso arrintu markay joogto dhiig la iska galayna laba mid unbay ka dhalan jirtay in qof uu qof kala dilo dabadeedna lagu qaanabo iyo in laba col oo goob isaga hor yimid uu dilku ka dhex dhaco labadaas yood yaa midba si lagaga xaali jiray soomaaliduse sideedaba qisaasta ma ay aqoon inta ay ku dhaqantaana ma badnayn dhif iyo farakutiris ayay ahayd nin nin dilay in inta lasoo qabto isna loo dilo inkastoo ay diinta islaamku sidaa farayso hase ahaatee dhinaca kale waxay diintu u oggolayd gadaalkiina hiddaheeda ka mid noqday qisaasta beddelkeeda inay kala qaataan mag boqol halaada haddii qofka la dilay uu nin ahaa hadduu dumar ahaana konton taasina waxay noqotay sabab ka mid a sababihii ay u deliishan jireen welina qaarkeed uu u deliishado in laboodku uu dhadigoodka ka sarreeyo marba hadduu ninku boqolle yahay gabadhuna ay kontoley tahay ismaaciil mire oo u dan lahaa nin dhallinyaro ah oo uu dhaliilayay ayaa ereyga boqolle isaga oo ammaan ula jeeda wuxuu jeer ku xusay gabayadiisa midkood waa markuu lahaa barbaar waxaad ahaataba marbaad baydan kulantaanee dhashu waa bishaaree haddaad eebbahay barido uu boqollo wiil kuu dhashood beerka kaga rayso waxaad biilka siisaba hadduu turuqiyo buuraado bogga laga wareenyow hadduu bili haween yeesho hadduu baaqdo goortii uu kaco boohin kugu reebiye buuriqabka inaad daydisaad kaga bogsootaaye baddu hadday ayaan kaa liqdana kaama ba'a ciilku bixinta magtu laba heer ayay mari jirtay labadaas oo la kala yidhaahdo rafiso iyo magdheer rafisadu waa aaraaba geel tiradiisu aysan toban halaad ka badnayn oo haddiiba markii qofka la dilo ay qolada waxdishay la soo degdegi jirtay waase haddii cidda uu ninku ka dhintay aanay wax hore ku sheeganayn aadkeedana rafisadu waxay muujisaa niyad wanaag iyo cidda wax dishay in wixii dhacay ay ka qoomamoonayso xagga nabadda ay u xaglinayso islamarkaasna ay ka go'an tahay magta inta harsan inay bixin doonaan taasoo sidaan soo sheegay iyadana magdheer loo yaqiin ama lafdheer sida gobollada qaarkood laga yidhaahdo odayadii dadka u talin jiray qaarkood siday noogu warrameenna marar badan waxaa jiri jirtay tolka geelaas boqolka ah lagu yeeshaa inaanu wada bixina uu qayb ka mida xeerto macnaheedu wuxuu yahay in laba qolo oo degaan ahaan daris ahi ay ku heshiiyaan ninka ay qolaba qolada kale ka disho inay lixdan ama konton halaad oo keliya ku kala qaataan sidaasina ay xeer u noqoto ha yeeshee halkii aanu xeerkaasi ka jirin magtab boqolkaa ayay ku kala bixi jireen iyada oo xukunka shareecada loo hoggaansamayo taasise nin ama laba la iska diray bay ku saabsanayday waxaa dhici jirtay laba tol ama laba jilib in colaad gaamurtay ay dhex marto inay rag badan iska laayaan kol dambana ay ku heshiiyaan inay heshiiyaan markaas buu dhinac waliba tirada raggii goobaha kaga dhintay soo bandhigi jiray dabadeedna qolada laga badsaday ayaa nindheeriga mag laga siin jiray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxaa dhici jiray haddii magta amaba nindheeriga la isu diido jawaabtu waa hoog iyo ba iyo haantooley bal taasna aan sheekadan ku tusaaleeyo waxaa la yidhi laba jirib oo soomaali ah abtirsiinadana aan ku kala fogayn ayaa guyaal dhowra markay diriraayeen gabaalkii la isa soo hor fadhiisiyey wax la is eedaysto iyo wax la garamaba raggii ku kala dhintay saddex iyo toban nin ayay noqdeen qolo ayaa lix laga dilay qolona toddoba markaas bay xeerbeegtidii waxay go'aamiyeen qolada ninka dheeriga a qabtaa inay ka bixiso mag boqola hase ahaatee ma ay suuro gelin waa la diiday oo maxaa dhacay waxaa iska soo taagay xuseen xasan rooble oo ahaa gabyaacol wadeena kana soo jeeday qoladii ninka dheeriga a qabtay magtiisana lagu xukumay guddoonka markii la riday wuu maqnaaye kolkuu inta yimid loo warramay ayuu furka tuuray ma hebel iyo hebel oo iga maqan baa haddana la yidhi mag bixi walle ma dhacdo oo haddaanu reer hebel nahay rag aan layno oo aan duudsinna ha joogtee had maynu mag bixinay had mugeel aanu leenahay xero cido kale u soo hoyday ama ka foofay dabadeedna isaga oo garwaaqsanaya raggii lixda ahaa ee dhinacooda ka dhintay kuwii dhinaca kale ka dhintayna aan waxba ka soo qaadayn ayuu gebiyey waxaa gabaygii uu maalintaa tiriyey naga soo gaaray lix nin oo mankiga shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah raggii kaga maroongeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa masale dhaafe weligeed markaha looma culin magaannu soocnaaye waa waxaan dhagahaygu maqal maanta ka horoowa inaanaan cayuun soo marayn maraya dhaadheer leh haddaynu reer mataan nahay sidaas weydunmaan garan magta oo la diido waxaa xigi jirtay colaad lagu baaba'o oo markii la diidaayo rag noolaa lagu waayo magta oo la diidaa waa badrad oo quursi bay soomaalida ula mid ahayd siday odhan jireenna wax quursi ka xun oo rag lagula kacaa ma jiraan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo